warbaahinta sida wada jirka inshaqeeyaasa warsan radio garcia dot com iyo wadani news labaatiyo afar maybanin suurta galay inuuna qadka teleefoonka kula xiriirna sheekh nuur abuukar kaasim oo use ee aqoon-yahan hakajeeda gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya waana isu rooga dalka maraykanka sheekh nuur marka hore maybaa kalena ha ku dhawo warbaahinta sida wada jirka inshaqeeyaasa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay waa idin salaamayaa waryanaahi adigana haddaan kaaga mahad celinayaa fursaddan qaaliga aada siisay waxaan rabaa walaalahay inaan idhaahdo ciid mubaarak qof kastoona dhegaysanayo waxaan ilaahay uga rajeynayaa caafimaad iyo cimridaar iyo cibaado iyo nabad inay ku ciidaan
sheekh nuur mayba rogtee dalka maraykanka walbadanna mayba indhendheese arrimo koonfur galbeed soomaaliya mayba fadaana inin walkoo weydiin ogaalka siyaasadda kajarta deegaanadaas koonfur galbeed ee soomaaliya marka hore taariikhda koonfur galbeed walninku taaboy asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad umahadsyihiin inta aanan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabaa inaan dul maro taariikhda deegaanka koonfur galbeed horta gobolkaanu ka hadlayno maxay tahay goboladan aan ka hadlayno adduunka wuxuu ugu yeeraa breakfastkid of soomaaliya oo micnaheedu yahay dambiishii barwaaqada waa gobolada awood u leh inay quudiyaan dalka soomaaliya oo dhan si looga maarmo mucaawanadahan iyo waxa adduunka laga baryahayo goboladani waxay maaragtay qeyb weyn ka qaadan karaan inuu dalka gaaro sukilaasho uuna ka maarmo gacan hoorsiga saa awgeed goboladani waa gobollo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo khaasatan dadka meesha ku nool sababtoo ah waa food security nabadoodana waxay ku xiran tahay waxaan aaminsanahay inay tahay goboladan furaha nabadda soomaaliya haddaysan goboladin aysan nabad ka dhicin waxaa hubaalah in maslaxadda guud ee dalkeenna ay hoos ku dhici doonto taas awgeed baa ka dhigaysa qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed inuu goboladan iba gaara ku hayo haddaan taariikh ahaan gobol goboladan aan ka sheekeeyo goboladani waxay soo mareen dhibaatooyin saaxad weyn ilaa laga soo bilaabo kun iyo shantii boqol oo sano oo ay turkiga fiiskii isku dayay inuu goboladani gumaysiga gacanta ku qabto nasiib wanaag waxay ahaayeen dadkii keliya ee hor istaagay hamigii burtaqiiska inuu gumaysto waxaan kaloo taariikhda ka baranay gumaystihii talyaanigii meeshii lagula dagaalamay inuu ahaa lafoole oo lagu jebiyey waxaa kaloo hubaalah in saciid barkash ee sultaankii cumaan ee rabay inuu yimaado dhulkan qabsado dadkii diiday inay ahaayeen waxaa kaloo iyadana hubaalah sidii kaasameeli iyo dad badan ay qoreen boqorkii mililif markuu usoo diray ciidan fardooley ah saddex kun ciidan gaaraya in khaldanadii geladi ay ku jebisay balcad marka goboladani waxay ka mid ahaayeen ama sabka hore uga jireen gobollo nabadoon oo weligood diidi jiray gumaystaha waxay kaloo markii xurriyadda sabka hore uga jireen fardimadoonkii taas waxaa caddeen u ah labadii xisbi ee wadanka soomaaliya laga aas-aasay inay hormuud ka ahaayeen dadka kasoo jeeda goboladan waxaan ka xusi karaa xisbigii leego oo lix qofood oo kamid ah ay ahaayeen dadka goboladani kasoo jeeda waxaan ka xusi karaa gobolka shabeellada hoose inuu kamid ahaa goboladii ay ka yimaadeen sheekh cabdullaahi sakaawaddiin oo ahaa asaasihii leegada ninka la oran jiray baarba iyo guudow intaba inay kasoo jeedeen meeshaas waxaa kaloo hubaala iyadana dhaqdhaqaaqii maaragtay federalismka ee ummadani inay bilowday ama hormuud ay u ahayd toddobaatan iyo shan sano ka hor heer allaha siyo allahana maaragtay naxariistu siyo odayaasheenii sheekh cabdullaahi begedi abuukar qaasin ninkii la oran jiray allaha u naxariisto ustaad cusmaan soobe dad badan oo aan ka xusi karo inay qadiyadani ay usoo dhinteen inay soomaaliya ay noqoto dowlad federaal ah si xukunka loo qeybsado ayagoo markaa ka baqayay in xukunka soomaaliya uu hal qolo gacal keliya gacanta u gasho marka fikirkoodii markaa soomaalida oo dhan baa ka hortimi wayna ku qaldanaayeen oo maanta toddobaatan iyo shan sano kadib waxaa dib loogu soo noqday fikirkoodii ahaa inuu dalkii federaal noqdo nasiib daro federaalkii ay usoo halganayeen uusan noqon ninkay ay filayeen marka taariikhda oo kooban wataa xaaladda dalka uu goboladan ay ku sugan yihiin oo isweydiinta mudan waxay tahay goboladan maadaama ay yihiin gobolada ugu dhaqaalaha badan soomaaliya waa maxay sababta ay baahida iyo rafaadka uu goboladan iga bixi waayay labaatankiina sano kasoo dhan waa maxay sababta ummadan iyagoo dhulkaa barwaaqada degan tiradaa la eg ay maslaxadii dalka qayb uga noqon waa maxay sababta nabadgelyo xumada ka jirta waa maxay sababta ummadan dib uga dhigtay ummada kale soomaaliya waa waa su-aal u baahan qof kastoo muwaadin ah oo goboladaasi kasoo jeeda inuu ka isweydiiyo gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya mayba ka jaraana dhibaatooyin eedan weyn dadka ada hatiridayna hata maybwa dad oo walbadan galan kujaysadeen xoriyadii wadanka ka dhalatay kun sagaal boqol iyo lixdankii hata dadka jaraan may may infiri waayeen wala iyo qobada jareen awowyaalsho ama aabayaalsho
walo waa mahadsan tahay horta dadkii dhibaatada burburkii soomaaliya ka dhacay soomaaliya dhan uu gaaray dadkii dabeecad mushkilada goboladan haysata ugu weynna waxa weeye waxa waaye dadkii goboladan barwaaqada ka jirta awgeed ayaa horta loo soo hayaamay oo wuxuu soo maray gobolkan qof kastaba inuu damco inuu asaga maaragtay u taliyo taasoo meesha ka saartay in ummadani ayaheeda loo diido inay ka taliso taasoo dib u dhac badan ku samaysay taa waxay ku abuurtay ummadii inay maaragtay ay kalsooni xumo dhexdooda ah iyo mid ay u qaadaan dadkii kale soomaaliyeed sababtan waxawaye meel la gaadsiiyey waayo waxaa laga hor istaagnaa in muddo-ada inay aayahooda ka taliyaan culeyska saaranna culeys yar maaha qolooyinkan hadda al-shabaab waa meelaha ay ugu badan yihiin oo ay xafiisyada ku leeyihiin ka howlgalaan heer waxaan ognahay abaarihii ugu dambeeyey inay dadkani dad aada u dhibaataysan oo isdhibaato badan soo mareen waxaan ognahay in ninety two-gii dhibaato ilaa adduunkao dhan usoo gurmaday oo maalintii intaasoo kun qof ay ku dhimanaysay beedabo waxaan kole ognahay abaartii ugu dambeysay two thousand elevenkii inay ahaayeen dad oo ay jidka ku dhammaanayeen taasoo sabab ahayd in qoladii markaa joogtay uu tiraahday mucaawinada nooma lama soo gaarsiin karo lama soo gaarsiin karo gobolkan annagoo u qaadanay runtii inay tahay ciribgooyo lagu sameynahayay iyo arrimo siyaasadeed waxaa kaloo iyadana nasiib darro ah in ummadii ka qaxday soomaaliya oo u tagtay dhibaatadaasi ku dhacday in xerooyin loo sameeyey oo xamar loogu samaystay ama meelo kale oo sidii arigu oo kale oo kala gato oo ilaa adduunka meel kastaba ribood ay kasoo saareen weli intaan hadda kula hadlaayo ay qaarkood ku dhibaataysan yihiin xerooyinka qaxootiga ah ayagoon loo suubinin maaragtay dibudejin iyo maaragtay la rabo in maaragtay laga ganacsadaba waa wax aan soomaalinimada iyo diinta islaamka iyo maaragtay dhaqankeena suufan aanan ogolaanaynin baa ummadaasi lagula kacay marka sida keliya ay ku badbaadi lahaayeenna waxay ahayd inay galaan maamul oo ayaga u gaara dantooda eega ku shaqeeya dantooda mushkiladahaas aan soo sheegay oo dhan waxaa sal u ah goboladan intay soo mareen maamul xumo iyo hoggaan xumo inkastoo dadkii dadkaasi especially weli dadka kasoo jeeda gobolada bay iyo bakool ay halkan dheer u galeen sida ay maaragtay dib uga hanan lahaayeen madax maaragtay ayaka talintooda taasna waxaa mahadnasi keenay dadkii maaragtay uu hogaaminayay allah u naxariisto allah xafido dadka xasan maxamed nuur shaarguduud iyo aadamadooda iyo xaabsado iyo dhalinkii yaryarayd ee maaragtay dilayda ahayd ee ummadaasi u hiilisay inta yaray maanta ay haystaanba dadkaasaa u keenay marka waa kaas
arrimoobin walbadanalaas lama qaaday warbaahintana walku sheegay siyaasiintana in badan dhigaasho ka dhiidi arontoon marka eedeen saaro korne siyaasiinta hata hoggaanka hayta mise mayba eero kornehe bulshadii iyo in isku duubanayn
walaalow horta mushkiladan way badan tahay anigu ma qabo in qola gaara u leedahay waayo anaga aan kula hadleeno dadkan hadda aad ugu yeeraysaan aqoonyahanada naftiisa eed baan ku leenahay waayo waxaanu ka seexanay inaan ummaddaani maaragtay maslaxadeeda qeybta noqono anigu kolley waa qaadanaya eedaas eedda kaloo xigta waxa weeye dadkan waxay ahaayeen dad dhaqan leh odayaashoodii isku xiran anigu dadka ma eedeynayo sababta waxaan arkay reer bayso in maaragtay waagii ay u ogoleynayeen in lixda gobol siday u fadhiisteen wax u maamuleen oo u wada maaragtay odayaashii ama dadkii magaalada ay maaragtay isugu duubneen oo ay u rabeen hamigood inay ka qabeeyaan wax ka hor yimid markaa siyaasado oo maaragtay adag oo iska africa iyo ajnada badan maaragtay jiray ayagiina markaa ma haysan marka anigu waxaan qabaa ummadaasi inay ku baahan tahay maamul iyo maskax degan iyo maamul runtii ku shaqeeya danta shacabka oo shacabka dantiisa hormariya oo danihiisa gaarka ah ka hormariya danta shacabka waxaan aaminsanahay in odayaasha dhaqanka qaybta ay ku lahaayeen loo ogolaado sababta marka aan leeyahay waxay tahay dadkan reer koonfurgalka ee galbeed waxay leeyihiin soo jireenah oo maaragtay xoojinayo dhaqankii odayaasha taasi waxaan ka garan karnaa maamaadoodii ay asalka u lahaayeen ay odhanaysay soodin halaawki abalinaqe micnaheeda wixii hallaa wixii haldama oo la fixi waayo in lagu celiyo dib loogu celiyo odayaasha taasi waxay kutusaysaa kala dambeynta iyo odayaasha qeybtay ku lahaayeen hadda haddaad eegtid somaliland oo kale dadka maslaxeeyey puntland dadka maslaxeeyey waxaa sal u ah odayaasha marka waxaan aaminsanahay odayaasha oo marjacoodii iyo dhaqankoodii oo la xoojiyey ama la iska dhaafo inay dib ku keenayso maamul xoogaysan oo jira ma garatay marka waa in waxaan aaminsanahay in odayaashii maaragtay ay dib loo habeeyo oo dhaqankii la xoojiyo oo maamul kastaba ayagana maaragtay ay go-aan ka gaaraan oo ay noqdaan dadkii maamulka ilaalinaya si uusan maamulkii u noqonin dana qaasa fuliya marka odayaasha waa muhiim shacabku waa muhiim dhalinyarada waa muhiim haweenka waa muhiim haddii la doonayo in ummadaasi ay dib u kabato waxaa marnaba laga maarmaynin in la helo fikir midaysan dhinacna la iska dhigo danaha taaska ah ee la kala qaybinayo laakiin loo midoobo danaha guud la isla fahmo waxa la raadinayo inay tahay wax dan guud ama yool dambe oo aan rabno inaanu gaarsiino ummadan sida ay nabad u noolaan lahayd ummadani hadday nabad hesho waxaa hubaalah inay maaragtay isbedeli lahayd ammaan siday ku heli lahayd ammaankana wuxuu ku imaanayaa siyaasad degan iyo maamul loo dhan yahay waxaasoo ummadda qof kasta oo muwaadina oo kasoo jeedo dankan waa ku qasban yahay in uu maaragtay qayb ka noqdo maslaxadda raadinayo sheekh nuur dadkaan ka jeedaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya may baa la sheegay inti iyo eyink dad nabadijeel isla mar ahaantaasna iyo eh bulsho besel iniyo qaadan nabada tusaale ahaan markii anaha qaada markii burburtay dowladda dhexe ee siyaad bara madaweynada kahay dadkin koreyna oo maamul suubsadeen mayba hayanaa dadku ka jeedaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya soona ogsugna mayba madaxweyne lankuwele abukaat hasey marka hata may dadkun reelan dhiki goboladiyo langla maamulo
mudane waxaan rabaa horta inaan dib ku celiyo oo xoogaa yar aan ku soxo haddaan qaldanahaynaa maaragtay adi cafisid maamulkii maxamed siyaad markuu xukunka qabanayay wuxuu xukunka ka qabsaday sheekh mukhtaar allah u naxariisto markaasoo ahaa asagoo ku sameeyey madaxweynaha nasiib daro maamulkaasi satirka ahaa kow iyo labaatankii qof ama shan iyo labaatankii qof oo la dhihi jiray golaha sare kuma uusan jirin hal qof oo magaca dhankaasi ka yimaado dhibaatadaasi marka waxay ku samaysay ummadaasi ku samaysay in ay dowladdaasi gebi ahaanba ay ka maqnaayeen marka dowladdaasi maadaama iyagii maaragtay gebi ahaan dad badan waxay aaminsan yihiin jabkii ugu horreeyey inuu meeshaa ka yimid runtii dowladihii ugu dhisay abaartii dabadeed oo abaartii dadkii ku dhammaadeen oo dowladda australia iyo dad badan ma jirin dad aqoon lehda ku jiray sida abqaati xabsey xaamo markii marka xasan shaab uu joogay dad badan oo aqoon leh bay ahaayeen waa tii lagu soo duulay oo la qabsaday waa tii duulimaadkaasna wuxuu sameeyey inay aarayba dhalataba marka markay weli halkan markaas halkan bay ku jireen dowladiina waxaa ku jiray duulimaad duulaan xamar ugay jeka weli hore injiran dhammaadeen maybala teeganya inay maamul walba ama gobol walba isu goonishaynase xukuma waana hata mayba hormuud eh siyaasiyiin cusub haddii haada lahayd ti dowladda dhexe haddii haada lahayd maamulada degmooyinka iyo gobolada ba marka siyaasiyiinta hadday jarta ero korne ma ah dad oo inteegin inay bulshoodii walan gobodan
waa mid ay dadka kale nagu caayaan dadka kale soomaalida kale waxay nagu caayaan in aan ahayn dadka koonfur galbeed kasoo jeeda inay yihiin dadka keliya ee dhaqaalo yar lagu gadan karo oon tarbiyad lahayn waxay kaloo dadka ku caayaan in maaragtay lagu xisaabtamo codkooda marka taasi waxaa keenayso maaragtay isku kalsooni la-aanta iyo gaajada iyo dadkii oo aanu helin hoggaan maaragtay tusa aragtida dheer iyo meesha loo socdo taasi waxaa looga baabi'in karaa maaragtay waa jirtaa oo qofka moog tahay nin weyn xantiisa ma oga ma oga waa inuu og yahay ma mooga marka xantaasi waa nalagu caayaa waa dhab weeye marka arrintaasi bedelkeeda waxaan u maleynayaa in aan ka sugeyno dhalinyarada dhallinyareerka ah in ay dareemaan dadka ay dareemaan horta kow inaysan wadaag yihin oo ay muhiim tahay in in dadka qaaska ah ay ka muhiimsan tahay danta oo dadkii naftikooda ay arkaan dantii qaaska ah dantii qaas dantii dadka gaarka ah inay ku jirto danta marka taasi waxay u baahan tahay wacyigelin iyo hoggaan iyo dhaqaalihiina dib loo dhiso maamul wanaagsan leh marka waa shaqo maaragtay qof kastoo muwaadina ay sugayso laakiin waa runtaa waa dad weeye arrintaasi way jirtaa waana mushkiladaha ugu waaweyn ee ummadeenna haysta walaalow anigu fikirkaasi ma qabo sababta waxa waaye dadkan waa dad nabadeed weli ma hayno qolo qolo kala ku duusha oo dhulka qabsata waa dhici kartaa in ceelal iyo wax saasa lagu dagaalamo laakiin ummaddaani ummad nabadeed oo ixtiraam iyo dhaqan soo jireen ah oo malaafiyadoodii salaadiintoodii garaaguxoodii oo dhan kala dambeeyo waaye ummaddan waxay u baahnaan lahaayeen maamul maaragtay dhisan oo ka qaybgal guud jira oo aqoon-yahanadii ay hormuud ka yihiin leh istaraatiijiyad fog iyo mid dhow leh ammaankii maaragtay celiya midda ugu weyn oo hadda maamulkan hadda lagu deen hoggaanka hadda jooga maamulkiisa waxaad moodaa maaragtay maamul dadkii kalsoonidiisa uusan haysan kalsoonidii shacabka oogaa aad ay ugu ladan tahay ugu yar tahay mar haddiina kalsoonida shacabka uusan maamulka haysan maamul jiri kara ma noqonayo marka maamulka waxa waaye muhiim ay tahay dowladda ama lagu sheegayo waa shacab shacabkuna waa dowladda marka labadaa ma kala maarmi karaan marka waa in kalsoonidii shacabkii sidii lagu heli lahaa maaragtay maamul waa jiraa magacahaan ugu yaalaa laakiin kalsoonidii ma haysto shacabka maxaa keenay waa su-aal kale waa kusii markii aan hakutaba guud ahaan gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya anakoy gaar ahaan gobolka dhahkajeeda ee shabeellada hoose mayba jirta dhibaatooyin eedan fara badan oo dhanjeysidoo shacabka daraada ndamboyti wasiirka arrimo gudah usu ku hadalay dhibaatooyin iyo jeysideen ciidamo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya waana isu ku eeday in iyo ha ku baxeen ciidamadaasi ay madaxtooyada soomaaliya siduu isu hadalka dhiki marka aad aaminsantaa inay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qayb ka erta dhibaatooyinka gobolka shabeellada hoose
walaalow aniga intaanan shabeellada hoose u gelin waxaa rabaa horta maamulka naftiisa hadda qaydaba ka jira shabeellada hoose waxay ka tirsan tahay maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ilaa hadda maamulka gobolkan shabeellada hoose waxay ahaan markisaa siyaasad qayaxan ma hayo maamulkan dhibaatada haysata ee ugu weyn waxa waaye maamulkii wuxuu kusoo koobmay gacmo kooban maamulkii wuxuu maaragtay kusii dhow yahay inuu gacmaha keliya maahe inuu hab qoys keliya u shaqeeyo maamulkii dadkii waxaad moodaa inay ka raja dhigeen maamulkii waxaa kaloo haysta iyadana dadkii ugu dhex jiro oo waxaan ka markaatinahay saadaha gudaha marka la tukanaya puntland iyo somaliland waxaan aragnaa madaxweynahooda la tukanaya ma aragno laakiin maamulkiibaa wuxuu noqday maamul maaragtay inkastoo uu xordan yahay laakiin maamul aan kalsoon haysan shacabka shacabka marka kan baydaba joogo iyo kan afgooyo joogo waa isku dareed taasi waa mid laakiin waa dad waxaa laga sugaayey maamulkan shaqose waa meel labaatan sano burbur ka jiray xaqdarna gacmo badan waxaa meesha isugu yimid qof kasta oo raba inuu lacag ka sameeyo lacagtii shaatigii dowladda loo xirtaa dadkii xasuud baa lagu hayaa waxaa ugu dambeeyey bishii hadda soo kacan in la yidhaahdo maxamed deefta allah ad naxariisto iyo wiilkiisa iyo wiiluu awowgu yahay hal meel lagu wada xasuudo waxaa kaloo la galay degmadii nabadoonadii guryahooda maanta aan kula hadlayo dadkii waxay ku jiraan sij maaragtay heer waxay gaareen in maaragtay beerihii la tegi waayo heer waxay gaareen in maaragtay webigii batagii loo diri waayo la kursanaayo waxaa laga sheegaya wax soomaalinimo iyo muwaadinnimo waxa maaragtay laga sheegaya wax soomaalinimo iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan aan weligeen arag weeye kii dadkii maamulkiina oo koonfur galbeedna wuxuu awood siiyey dadkii waxa sameynaya oo dhibaatada ka dambeysay tii marka waxay maaragtay dadkii ku abuurtay kalsooni xumo dadkii waxay gaareen inay qoryo qaataan duurka galaan ay isdifaacaan maamul inuu jiro xataa ama warqabaan marka waa nasiib darra waaye dhibaatada gobolka maanta gobolkan shabeellada hoose waa dhibaato ay wada qabaan dadka degaanka oo dhan oo marnaba aan loo ogolayn inay aayahooda ka tashadaan hantidii waa lagu waa lagu maaragtay waa lagu bakrifalaa sida la ii sheegayo beerihii weynaayo oo dhan dad kale gacantooda ku jiraan waxa meesha ka socdo haddaad maqashaan wax soomaalinimo iyo iyo diin iyo islaamnimo iyo dhaqan ahaan aan maskaxda saliimka ah qofka ogolaanayba ka socda meesha ayaan daro waa ayaan daro runtii allora dadkii maamulkan marka waxay ku sugaayeen inuu maamulkan wax ka qabto arrimahaas dhibaatooyinkaas nasiib daro kama uusan qaban maamulkii wuxuu ku doodayaa isagana anigoo tabar ma dhigi war ayagana waxay leeyihin war anagaaba tabar leh maaragta anagaa waxaanay maaragta iska qabanayna marka dadkii waxay aaminsan yihiinba in dadkii shacabka ahaa loo diidan yahayba inay qayb ka noqdaan maaragtay maamulkii ama ammaankii ay qayb ka noqdaan marka macnaha waxaa jirta la yidhaahdo sawaaxili ah oo oranayso waraabi hadduu xaakim noqdo eri cadaalad ma helaan shabeellada hoose taasaa ka jirta maanta marka marka meeshaas rafaada ka jira waa arrin murugo leh oo qof kastoo muwaadin reer koonfur galbeed uu maaragtay ku xun yahay runtii marka hadalkan qaadi korne intii ada eedaya hayta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isu deegaanadaas ay ka jira ini iyo ka gaabiyeen arantun e ini dadkan koonfur galbeed ha ka jeedaan deegaanadii iyo galankala ka jarta
walaale waxaasi wax qarsoon ma aha for example hadda deegaanka afgooye dadkii gudoomiyaha degmada ka ahaa cabdikani oo reer deegaanka ahaa wuxuu damcay inuu ka bedelo marxaladda ay dadka ku noqda waxaa la yidhi adeer waxba ma bedeli kartid gurigaada ku jir siduu iishe ninkii maamulkii koonfur galbeed wuxuu yidhi adigu miyo dadkaana nagu diray faayo adigu ka bax sidii qorigu qaaday marka dadka maanta hadda aan kuu sheegaya xasuuqa samaynahayo waa hebel iyo hebel iyo hebel maamul bay dad maamul waayo oo koonfur galbeed maamul ahaan bay ku magacaaban yihiin hadda ninkan ragga oo n s s ka ah oo dadka guryaha kala baxaayo kala la sheegayo waa nin maaragtay magac leh oo koonfur galbeed ka tirsan taliyaha daraawiishka lagu leeyahay oo dadkii ciidanka wata koonfur galbeed alana dadkii marka shacabkii reer bulshada lagaas waxay leeyihin warbaabulkaasi anagu wax kuma lihi maxaad kii shalaysa anagu dhibka inoo geysanayo oo dowlad u noqday annagana aanu banihii weli u nahay su-aasha la raba in laga jawaabo waa taa weyda sheekh nuurow adamayba etaa aqoon-yahan roga dalka maraykanka dadkana mayba an baahan yihin aqoon-yahan oo walantara oo daacad ah aada isku daytay intii ada guda dalka seeta xil weydiisata ada tera ana dadkay walanqobaday xil ay siyoy
walaalow horta su-aashaas su-aalo muhiima waaye dadka dadkoo dhan dadka aqoon-yahanada reerkoo dhan waxaa jira wax oo shaksiyan noo diidaya na hor istaag dad wax bartay oo aqoon leh oo ummadii wax u qaban karaa nahay waxaad moodaa dadkii aqoonta lahaa in laga fogeynayo maamulkii ma la rabo sababta hawaaye waxbay bedelayaan marka maamulkiina wuxuu noqday maamul haddaad fid afar caqabadood caqabadii ugu weyn maamulkaan oo dhan waxaa dad badan ay u arkaa maamulkii kaba jaro jaro in hamis waasadeed oo two thousand sixteenka lagu gaaro marka waxay maamulkii udiidan yahay naftirkiisa in baabka u furo dadka aqoon-yahanada ah dadkii kalsooni ma jirto oo uu ka cabsanaya inay wax ka bedelaan oo kiisa ay ka hor imaadaan marka aqoon-yahanadii aniga aan ka mid aha keligay maahay laakiin dad badan oo aan la sheekaystay waxay diidan yihiin qof muqaadin ah oo wax bartay inuu dan yimaado oo nin ugaas oo hoos fadhiisto uu yidhaahdo adeero waxay la dhigi ama nin hogaana ay dhaho adeero waxay la dhigi marka dad dad wadan baan nahay marka shaksiyadii ma waxaan anigu inaan dad waxaan ku baryootamaa marka inaan qof hoos fadhiistoon idhaahdo adeerow dalkayga dadkaygaa wax u qabto aqli maaha wax loo dul qaadan kara ma wax shaksiyadda noo na siinaysana maaha inaanu maaragtay laaluus wax ku badano oo maaragtay si aan ummadeen loo caawin inaan maaragtay nin hoos fadhiisanno oo maaragtay maaha marka meeshii oo dhan corruption baa ka jira oo qofkii dadkii aqoon-yahanadii oo dhan kuma jiraan maamulka absolutely waxaan ogaa koonfur galbeed inay leedahay dad aqoon-yahano badan oo awood u leh inay umadkan badbaadin karto oo awood u leh dadkan inay ku imaan karto keeni kara qorshe fog iyo mid dow lagu badbaadin karo umadaan ha noqoto kuwa ay diiska xerooyinka ku jira ha noqoto sidii loo heli lahaa furto ummaddan haddaysan furto helin waa dhibaatay ku jirtaa si loo abuuro dhaqaalihii si loo abuuro ganacsata ganacsata ganacsatadii loo xoojiyo beerihii loo xoojiyo xoolihii loo xoojiyo waxaasoo dhanna ma imaan karaan unless la helin amaan ammaankiis hee lagu helaya waa in kalsoonidii shacabka la helaa waay ammaan ma imaan karo hadduu maamulka uusan shacabkiisaba kalsooni ku qabin uu ajnabi waardiyeenayo marka ammaan ma imaan karo ammaanka waa inay dadka degaanka sugtaan eeg puntland eeg somaliland waxa waardiyeeya u dhimanahayo waa dadkii degaanka dadkan koonfur galbeed waa inay maamulkooda inay iyaga u kacaan oo maamul ay ku faraxsan yihiin waa in la helaa ammaan ammaan haddaan la helin ummaddan ma badbaadi karto yaa ammaanka sugaya waa dadkii allora dadkii waxaa loo baahan yahay in dib oo heshiisiin loo suujiyo dib heshiisiin markaan ku leeyahay waa in ay ummaddaani odayaashoodii qayb laga siiyaa maamulka oo shura ay noqdaan waa in la helaa baarlamaankan boqol iyo afartanka oo kale adduunka lacag kuma siinayo maamul waa dhisanyaha buu leeyahay for southwest lacag lama siiyo waxaa loo siinaya laakiin conditionka wuxuu yahay in soddon xildhibaan keliya ay gobolka u gudasho maamulkii ma laha madaxweyne ku-xigeen maamulkii ma laha wasiiro maamulkii ma laha maaragtay hab maamul maamulkii haddii haddii lacag la siin lahaa hataa ma laha bandiyo iyo hab dhaqaale allora adduunka maanta aan ku noolnahay lacagta dhaqaalaha la bixinayo waa dhaqaalo laga soo qaado dadka canshuurta bixiya marka waxay rabaan inay hubsadaan dadkaa la siinaya dhaqaalaha inay yihiin dad awood u leh inay gaadsiin karaan meelaha loogu talagalo laakiin maamulkan marka la arkay inuu ku kasaaray habdiskii maaragtay habdiskii maamulnimada habdiskii qaybtii lacagta habdiskii ammaanka habdiskii kalsoonidii shacabka in adduunkiiba lacagta uu ka jirtay marka waxba ma haysto sidee ummaddan lagu badbaadin karaa walaal waxa weeye inay ummadda ummadda ay gaarto la xisaabtan ummadda haddaynan la xisaabtanin hogaanka ama maamulka oo aan laga dhigin maamulka inuu qof leeyahay oo maamulkii lala xisaabtamo oo la yidhahdo adeer maxaa qaban adeer muxuu yahay laakiin odagii ummadii odagii odagii la rabay inuu ummaddan badbaadiyo uu xoogaa yar maaragtay ku qancaayo wiilkii kale xoogaa yar ku qancaayo meeshii waxaa ku dhimanaya marka shacabkii marka shacabkii waa inay kacaan shacabkii waa inay maaragtay isbedel isbedelka wuxuu ku imaanayaa in dadka ay dalbadaan inay helaan maamul ku dhisan sinaan maamul ku dhisan ka qaybgal maamul ku dhisan waxqabad waa inay dadkii xisaabtan la yimaadaan haddaadan baranin sida maamulka ama hogaanka loola xisaabtamo ummaddani dhibaatada way kusii jiraysaa walaal eedyadaan mahadsanyo kaasmay bahaye sheekh nuur abuukar qaasim oo usoo rooga dalka maraykanka waana ee aqoon-yahan hakijyada gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya isla marhaantasana walbada muse hindhe hindheeyow arrimo koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh nuur eedan mahadsanto
walaala waa mahadsan tahay waxaan mahad celinayaa nasiibkoodan waxaan rabaa inaan walaalahay reer baydhabo iyo guud ahaan adiyagaasi salaan waxaan ilaahay uga baryayaa in ummaddaasi ay barwaaqowdo waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ummaddaa dhibka ka qaado waxaan idinkula talinayaa midnimo waxaan idinkula talinayaa maaragtay walaaltinimo waxaan idinkula talinayaa maaragtay in aad fahantaan waxa la yidhaahdo danta guud waxaan idinkula talinayaa walaalayaal inaad maaragtay isku raxmataan oo midkiina dhibaataysa midka kale u raxmado oo midkiina maaragtay qaldan aad toojisaan oo aad dareentaan inaad dan wadaad tihiin si maaragtay xaaladan adag looga gudi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullah